mashruucanya wayba qaybgoya qorsho iska taladowka xukuumad iyo bulshada deegaanka oo isku kaaladaayan sidii lan hormariya lahay kaabayaalka nolola sc kaatumo baaburtun iyo waliba waltarwiin iyo ka biiri doonaan booliska iyo laamo amniga iyo qeyb ku naaqda doonaan bulshada ka nool caasimada laasacaanood hoose iska taladow iyo kagaadentaasoo muujiyaasa iska duubnaanta iyo walwada gobsadowka iyo aanka iyo bulshada deegaanka ankoren gudoomiyaha guddiga horumarinta caasimada iyo sharaxaad kubi qarashka kabay mashruucan gaadiidkani wuxuu khaas u yahay caasimadda maamul goboleedka s c khaatumo lama wadaagaan gobollada kale iyo degmooyinku iyagana insha allah waxaa loo soo diyaarin doonaa mashruuc noocan oo kale ah wuxuuna u fuli doonaa sidii keliya uu fulay oo kale waxay khaas u tahay gaadiidkaasi caasimadda oo keliya aan ka xumahay siyaasiyiintii reer s c ama puntland ha joogaan ama federaalka ha joogaane inaanay ka qayb qaadan mashruucan waxna ayna ku lahayn lug ah kuwii aannu xafiisyadooda ku booqannay oo u bandhignay oo la hadalnay oo dhowr boqol oo kilomitir oo safar aannu u galnaynah in aanay naga hoos qaadin aad iyo aad waxaan idinka codsanayaa madaxweyneha inaad u ducaysaan ugana mahad celisaan mawduuca isagu soo asaasay isaga ka bilaabmay kuna dhammaa kaloo u mahad celinayaa maalgashadayaashii mashruucan maalgashadayaashani waxay ka koobnaayeen laba guruub guruub waxay ahaayeen ganacsatada reer s c guruubka labaadna wuxuu ahaa qurbajoogta reer s c dhinaca kale gudoomiyaha degmada laasacaanood ee caasimada cabdiraxiin cali ismaaciil iyo waliba use ku hadlay muhiimada iyo bulshada iyo qeybo shala duwan ee ciidamada booliska angleyi mashruucun oyo hayko iyo isku kaaladeen bulshada iyo maamulka maanta waa maalin kale oo qaran waa maalin kale aynu guulaysanay waa maalin kale oo aynu aragnay midnimada wadajirka iskaashigu qiimaha uu leeyahay waxaan ku soo uruurinayaa mahmaahdii ahayd haddii alle xoola ku siiyo kula maago dadkeeduu ku siiyaa mudane madaxweyne waxaa ilaahay madax kaaga dhigay madaxweyne kaaga dhigay bulsho dad la maamulo adduunka dadkii ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa markaa mudane madaxweyne waxaan mar labaad iyo mar saddexaad adiga iyo mas-uuliyiinta wax maamulaysa ee maanta kuraasta ku fadhida ee aan ka mid ahay ugu hambalyaynayaa in dad la xukumo dadkii ugu wanaagsanaa ee ugu gobsanaa ilaahay mas-uuliyiin inooga dhigay waxaan u mahadnaqayaa guddiga isxilqaan ee ka kooban koob iyo labaatanka xubnood ee ka dhashay shirkii aynu isugu nimi hotel casuura maxsuurkii ka soo baxay uu noqday maanta in lagu wareejiyo gaadiidka gaadhaya labaatanka gaadhi oo ah gaadiid cusub in ay nagu soo wareejiyaan guddigii oo lagu wareejiyo madaxweynaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad buu mahadnaqayaa guddiga ka kooban koob iyo labaatanka xubnood oo ilaa maalintii iyo ilaa maanta habeen iyo maalintoonna aan fadhiisan oo aan ka warhayay duruufaha ay ku shaqaynayeen oo dadka kollay talaxumaado lagama waaye qayb hadday doonto bulshada ay aflagaadaynaysay haba koobnaatee u samreeyey u dulqaadanayay ka dambeyntii madaxweynaha sc kaatumo cabdiqaadir axmed aw cali iyo waliba uusoo boogaadiyey shaqada muhiimka iyo gobdeen guddiga horumarinta caasimada iyo qaybo sharduban ee bulshada xubnahaas mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin jasaakum ullahu khayr waa ku mahadinayaa guddoomiyihii dhammaa ee guddigu inuu xubin guddiga ka mid ah gaar u xuso oo u mahadnaqo oo inoo sheego dawrkii iyo kaalinkii uu ku lahaa yuusuf shaqadatan waxay arrinkaasi deliil u tahay sida dadkeennu ay isaga markhaati kacayaan wanaagga oo qof walba loo baahan yahay in xubintiisa loo sheego lagu xuso laguna bogaadiyo waxaa ka dhalanaya in dhammaan bulshadeennu ay sidaasoo kale u istaagaan oo ay ku daydaan yuusuf iyo xubnaha kale ee guddigana ka koobnaa oo mashaariic iyo hawlo dadka waxgal u noqon karaya ay inoo abuuraan inoona qabtaan mahadnaqaa guddiga ka sokow waxaan kelmad u jeedinayaa ciidamada ammaanka booliska qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka asluubta oo gaadiidkan wax ku leh mashruucan yaweyba qayb ku nagda doonee koo kaalooyinkuga aada doona iska taladowga bulshada iyo qalabaynta laamo amniga